ururada bulshada rayidka soomaaliyeed iyo ku baaqay in lasoo afjaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn ku yeelan karayo shaqadii hay-adaha dowladda oo ay ka midka yihiin midda amniga bulshada rayidka ayaa arrintan kaga hadlay war-saxaafadeed ay maanta ka soo saareen magaalada muqdisho wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa aragtida bulshada rayidka ka wareystay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxyidiin shaatax bismillahi raxmaan raxiim war-saxaafadeedkan aan maanta soo saarna waxyaabaha ugu weynaa waxay tahay walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo hadday ahaa lahayd hay-adihii dowladda hadday ahaa lahayd nabadgelyada hadday ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira horta taa ayaan war-saxaafadeedkeenu ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aada moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen taana ay tahay mid runtii arrinta cakir kusii naqanayso maxaa yeeley waxaa muhiim ah in wadahadalo marnaba aysa istaagin si xal loo helo talada waa ka dhexaysaa dad badanoo soomaaliyeedna waa ay sugayaan mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walbaba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin akirnaan dhinaca siyaasadda waxaad ku xustay war-saxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yar doonto doorashada amniga iyo siyaasadda dalka marka maxaa si gaar idinkuu muuqday doorashadii makula tayla hakan doonto saameyn ku yeelan doono
waynala tahay maxaa yeelay haddii dee wada shaqeynna ay socon hay-adihii dowladdiina ay maalinwalba warqada iska soo dababaxayaan oo keeni karo in ay hay-adihii qoseeyey dhinaca amniga ama ama qoseeyey sidii dalkan doorashooyinka uu sii dhici lahaayeen ee mar walbaba ay saameyn ku yeeshto muranka siyaasadeed waxaa marka dhici karta in maaragta doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wada shaqeyntii u dhexaysay madaxda beesha ay ka baxdo taana waxay mar kastaba ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii kalsoonidii oo hore u dhintay iyo is-aamin daradii hore usoo kala dhexgashay madaxda maamul goboleedada iyo madaxweynaha ayay ahayd wixii u weynaa ee dib u dhac ku sameeyey doorashada maanta taaba haddiiba laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo abuurbo waxay uun sababi kartaa haddana in wixii ay dib usii jiitamaan waana waxa u baahan in laga waantoobo arinta ikraan tahliil aad bay u saameysay soomaaliya arinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka soomaalidu dabcan cadaalada dalbayaan war-saxaafadeedkiina waa kusoo hadal qaadeen arrinta ikraan sidee aaminsantahi loo xallin karo
aniga arrinta igraan tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeenin ama ay khilaafka siyaasadeed aysan qeyb ka naqan arrinta igraan tahliil arrinta igraan tahliil arrin muddo soo taagneyd waayo una baahan in laga cadaalad faro waxaan annaga marka u aragnaa in arrinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku haysa oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo lagu kala soonaan karo maxkamadda ciidamada oo gacanta ku hayso inay baaritaan dhab ah sameeyaan baaritaankaasna wixii ka soo baxo lagu camalfalo oo la kala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arrinta igraanba aan laiskor saaro arrinta igraan waa arrin u baahan si dhab ah in loo baaro waana arrin ku xiran arrimaha cadaaladda marka maadaama cadaaladda ay ku xiran tahay inaysan saameyn ku yeelan arrimaha kaleo siyaasadaha iyo isqaqabsiga siyaasadeed dalka jira markaad fiiriso warqadahaas ka soo baxayo xafiisyada dowladda gaar ahaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha khilaafku meel sar u gaaray maxaa idin furan bulsha rayid marka laga yimaado war-saxaafadeedyo iyo baaqi ay soo saartaan suuragalnimada inaad hor fadhiisataan ood wada hadalsiisaan ama aada la hadashaan intay la egta
waxay la tahay bushariid ahaan runtii dadaalada socdo oo mar kastaba dadka hadda ay laga dhex wado madaxda dhexdooda annaga waa taageereynaa runtiina shalay dad isxilqaamay oo qaarkoodna bushariidka magac ku leh ama subcad ku leh bulshada dalka soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay prime ministerka kulamada noocaas oo kale anaga aadaan u xoojinaynaa laakiin anaga waxaan aaminsannahay runtii ummadda soomaaliyeed waxay dhibano u tahay nidaamka dooliga soomaaliya ka jira oo ah mid aanan ahayn mid isqabsiga dalka jira ama markastaba dhaco aan si cad u kala saari karin waxaa muuqata in maxkamadda dastuurka dalka aanan marna la dhisin hay-adihii udooda xuquuqda aadanaha ee dalka aysan ka jirin waxaa kaloo muuqata in dastuurkii uu weli qabyo yahay marka nidaamka dooliga ee dalka ka jira ayaaba caqabad wuxuu ku yahay sidii wax u socon lahaayeen ama loo maamuli lahaa ama dowladnimadii awoodaheedii iyo iyo kashaqeyntii iyo dhisidda dowladnimadii ay noqoto mid hana qaado oo meeshii laraba la gaaro marka iyadoo la tixgelinaya marka nidaamka dooliga ee qabyada ah ama aanan dhamaystir ama aanan caddeyn runtii kala saari karin mar kastaba isqabsiga dhacayo waxaa habboon in madaxdu ay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah tixgeliyaan oo aanan si qalad looga faa'iidaysan nidaamkaas aasaaskiisa aanan dhamaystirneyn inaan loo isticmaalin in dana gaar ah oo danta guud laga hormariya mar kastaba kaasi waxa uu ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxiidiin shaatax oo u warramayay cabdiqaadir maxamed cabdulle